fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulooyinka baarey iyo mooyko ee magaalada jowhara ayaa cagta mariyey boqolaal kun hegtar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan waxa ugu badan ee ay daadadku fataahaduhu ka dhashay baabi'iyeen waxaa ka mid ah galleyda digirta iyo sisinta kuwaas oo beeralayda qaar ay soo gurteen iyaga oo ay dalagyadaasi weli aanin gaarin xilligii goosashada halka kuwo kalena ay daadadku ka qaadeen cabdifaarax goos oo ka mid a beeralayda ay fatahaadaha webiga shabeelle ka baabi'iyeen dalagyadii u beernaa ayaa rediyo isnaa uga waramay saameynta ka soo gaartay daadadka fatahaadda halka ay gaarsiisan tahay biyihii shalay naga gooyo beeraha haddana roobkii asaaka ku da-ay marka roobka maasha allah roob aada u weyn waayo laakiin dalageyni horta waxaa gooyey webigaa gooyey fatahaaddaa goysay biyahaas waxay nooga yimideen buqda baari meel yirahda baari buqlira ayay nooga yimideen alxamdulilah waxa waaye marimoy waa aad iyo aad qudaar gacan saara ayay biyaha gooyeen qudaar gacan saara oo saddex hectar ahayd ayay biyaha iga gooyeen iyo laba hectar oo galey ah galeeyo dalaga ii beernaay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay wixii oo dhan waa kasoo lugay shalay biyahasaa qaat oo waxa waaye webigu hadda ma og tahay maamulaa xereeya oo mataqaana hay-adihii waxbaa carab gudaana la yiri ano taasaan isku hadlayna isku digana maahana hadda dii beeraaley aan nahay waa waa ka tababshaysanlayn laakiin waxaana la yiri meesha waa laga shaqeeyay dhinaca kale fatahaadda tuulada baarey uu ka sameeyey webiga shabeelle ayaa barakicisay qoysaskii ku noolaa tuulooyin dhowr ah sida lebiga iyo xaanshuuley waxaana dadkaasi oo xoolo dhaqato iyo beeraley ahaa ay xilligan maciinbideen in ay isaga barakacaan guryihii ay degganaayeen waxaana usii dheer dhibicda roobka oo saacadihii lasoo dhaafay ku dulhooraysay dadka ku nool jowar iyo tuulooyinka ku dhowdhow intuba sida uu shariif xasan u sheegay warbaahintii snai inaa lilah khasaare weyna gerseen barakacayna galsheen beerihii waa naga go-een anagi dhan waa soo qaxnay ilaa iwaagana u hayaa wax weyn oo muslimiinta u dhima xataa qoyaanka sisaa'ido dadka wax u gaarsiiy maasha inaa lil waa galeen waa buuxsame waaba kasoo qaxnaba labagaan deganayn horay walwaa nagu jireen wax yarayba naga baxeenba beeraada ti uatada sabuulka ay ridaysa waxbuu qacmal ahayd wadanka dhahda anaga alaha ognaha waa ku wadadeen haa dhulka biyaha ewelna webigaan ewelna gooyaba xaafaa nagu jiraba maamulka waxaa ka codsaynaya in naga soo gaaraan ay igaa gacan weynay biyaha naga xiraan dad muslimaanaha dad barakacaanahay dad iska masaakiinahahayn roobkii korow nooga daa xal ilaalahan magaalo anaka kaligama xataa beledkaaba halisaba iyo tuulooyin badan ooba inay qaxaanba halisaba ikana maamulka hirshabeelle kan gobolka shabeellaha dhexe iyo degmada jowar ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan in ay ku xidhaan fatahaadda webiga shabeelle waxaana ay maanta ka bilaabatay tuulada mooyko ee ku taalla afaafka hore ee magaalada jowhar